جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo khubaro amni ayaa sheegay in dowladda siliibiyadda kenya fuuqba xoogan oo dhanka dhaqaalaha iyo maadigaha ay kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday soomaaliya maamul goboleedka ashahadla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa shirkadda ay leedahay dowladda ridada imaaraadka carabta u saxiixday boobka khayraadka dalka soomaaliya ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo dagaalada ka socda dalka itoobiya ayaa galay marxalad cusub iyadoona boob xooggan uu ka dhacay qaybo ka mid ah dalkaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imminkan isagii oo faahfaahsan khubaro amni ayaa sheegay in dowladda siliibiyadda kenya ay fuuqba xoogan oo dhanka dhaqaalaha iyo maadigaha ay ka dhaxashay duulaankii ay ku soo qaaday soomaaliya cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintaasi inoosii ambaqaadaya xaaladda amniga gudaha dalka kenya ayaa noqotay mid aan wanaagsaneyn tan iyo markii ay ciidamada kenya ku soo biireen duulaanka salibiga ah ee lagu soo qaaday dalka muslimka ah ee soomaaliya warbaahinta maxalliga ah ee kenya ayaa bilowday in ay taxliilaad iyo dabagallo ku samayso saameynta uu amniga gudaha waddankaas uu ku yeeshay go'aankii axmaqnimada lahaa ee ay qaateen hogaamiyaasha kenya kaas oo ahaa in ciidamadooda ay lugaha u geliyeen jaxiimada dagaalka ee ka holceysa soomaaliya maqaal lagu daabacay wargeyska daily nation wuxuu faahfaahin ka bixiyey sida duulaanka ciidamada k d f ta soomaaliya uu halista u geliyey amniga gudaha kenya isla markaana uu u wiiqay dhaqaalaha waddanka uuna u abuuray xasarado dhan waliba ah wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si aadihii u kordheen tan iyo inta uu socdo duulaanka ciidanka kenya ee soomaaliya mid ka mid a khubarada amniga oo lagu xusay maqaalkan ayaa waxa uu tilmaamay in isku xirnaan la'aanta hay-adaha sirdoonka dalkooda iyo amniga gudaha ee kenya ay sababtay in mujaahidiinta al-shabaab ay si fudud u beegsadaan ahdaafta ay ka leeyihiin gudaha waddankaas maqaalkan ayaa tusaale ahaan u soo qaatay weeraradii mujaahidiinta ay ku qaadeen westgate moll iyo meelo kale oo ka tirsan dhulka soomaalida n f d ee gaaladu xoogga ku haysato khubarada amniga ayaa sheegaya in dagaalkan markiisii hore ee dowladda siliibiyaddaha kenya si fudud ku gashay markii dambena uu isu beddelay mid daba dheeraaday iyadoo ciidanka xukuumadda siliibiyadda ah ee kenya u horseeday fuuqbax militari iyo mid dhaqaale oo ay adag tahay sida ay oga soo kabsadaan howlgallada mujaahidiinta ee gobolka laamu iyo deegaanada dhulka n f d waxaa sii dheer midka lagu beegsanayo ilaha dhaqaalaha ee kenya sida sharikadaha safaricom iyo mashruuca dekadaha laamu ee loo yaqaano labset howlgallada mujaahidiinta ee gobolka laamu iyo deegaanada dhulka n f d waxaa sii dheer midka lagu beegsanayo ilaha dhaqaale ee kenyaatiga sida sharikadda safaricom iyo mashruuca dekadaha laamu ee loo yaqaano labset weeraradii ugu dhiig daadashada badnaa ee ay la kulantay dowladda kenya tan iyo markii ay ciidamadeedu ku biireen duulaanka saliibiga ah ee soomaaliya lagu soo qaaday waxaa ka mid a weerarkii jaamacadda gaarisa westgate moll mandabey iyo weerarkii dhismayaasha iskwararanka ahaa ee fourteen riverside drive mahadsanid rabbaani maamul goboleedka ashahadla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa shirkad ay leedahay dowladda ridada imaaraadka carabta u saxiixay boobka khayraadka dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyareh ayaa warbixintaasi inoo eegaya maamul goboleedka shahadala dirirka ah ee la magac baxay somalilan ayaa mar kale heshiis lagu boobayo khayraadka ummadda soomaaliyeed la saxiixday shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta heshiiskan ayuu maamulka murtad muuse biixi magaalada abuudabay kula saxiiday shirkad imaaraadka laga leeyahay oo lagu magacaabo imaaratis industrial laboratory taasi oo ay u xil saareen inay qaadato baarista macdanta oo ka mid ah khayraadka dabiiciga ah ee uu allaha ku manaystay dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah maxamed cismaan saciid oo ah agaasimaha wasaaradda macdanta iyo tamarta maamul goboleedka ashadala dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid shirkadda imaaraadku leeyahay ay ku maalgelinayso wasaaraddiisa sidoo kalena ku maamulayso macdanta kala duwan ee laga soo saaro deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ku saabsanaa shirkadda imarat industrial laboratory aanu saxeexanay oo aanu kala saxeexnay heshiiskii isfahamka koowaad inaanu iskaashanno oo runtii waxa weeyaan ay maalgelin ku sameeyaan laabka macdinta oo waxa weeyaan ee somaliland ee wasaaradda inay maalgelin ku sameeyaan hadday qalab noqoto hadday noqoto dhisma hadday noqoto standardba shaybaarkana waxa uu qabanayaa macdano fara badan baa waddanka ka soo baxa runtii heshiiskan maamulka muuse biixi kusoo saxiixay magaalada abuudabay ee caasimadda dowladda ridada ah ee imaaraadka carabta ayaa qeyb ka ah heshiisyo sharci daro ah oo uu sanadkan la soo galay dowladaha cadowga ah ee qeybta ka ah boobka dhaqaale ee saliibiyiinta iyo dowladaha ridada ah ku hayaan khayraadka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaana heshiiskii kan ka horeeyey murtad muuse biixi uu la soo galay dowladda xabashida itoobiya kaas oo itoobiyaanka u ogolaanaya inay qaataan qayb ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid cali yare ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo abuu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka buula xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose inta la xaqiijiyey waxay ciidamada mujaahidiintu dagaalkaasi ku dileen lix askari oo murtadiina iyagoona ku dhaawacay kow iyo toban askari oo isla murtadiina sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xabsiga buulaxaji ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii murtadiinta ugu xirneyd xabsiga waxayna mujaahidiintu maxaabiistaasi u qaadeen deegaanada lagu maamulay shareecada islaamka sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay gebi ahaanba burburiyeen saldhiggii murtadiinta ee deegaanka buulaxaji iyagoona soo qanimaystay hub kala duwan dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada murtadiinta ee iidow dhigaal ee magaalada baydhabo waxaana dhawaaqa rasaasta si aadan looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid a goobaha kufaartii murtadiinta duulaanka ay kaga sugan yihiin wilaayada bakool howlgalladan waxay imaanayaan xilli tobankii maalin ee ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu howlgalla ay ka kala fuliyeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad boqol murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar ciidan dhanka kale dagaallo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka baraag ismaaciil ee duleedka magaalada xarardheere ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalada ayaa si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaana gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu dambeyntii dagaalada ka socda dalka itoobiya ayaa galay marxalad cusub iyadoona boob xooggan uu ka dhacay qeybo ka mid ah dalkaas xaaris cabdulqaadir ayaa inoo sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in malishaadka mucaaradka ay bililiqo ku bilaabeen biraha ku xiran waddada tareenada ugu weyn dalka itoobiya taasi oo halbowlo u ah nolosha malaayiin ruux baraha bulshada ee lagu faafiyey sawirro muujinaya dad xabashiah oo furfuranaya waddada tareenada ee ka timaada dalka jabuuti malishaad ka tirsan mucaaradka oromada ayaa la sheegay in ay qayb ka yihiin bililiqada boqolaal askari oo dowladda abi axmed ee ka dirtay adis ababa si ay u difaacaan waddada ayaa la kulmay weeraro dhabagal ah wararka qaar ayaa sheegaya in dadka bililiqada geysanaya aysan ahayn mucaaradka oo keliya balse dad shacab itoobiyaan ah ay fuuqsanayaan biraha waddada tareenada sababa la xidhiidha shaqala-aanta ay ka dhaxleen dagaalada sokeeye ee waddanka ka holcaya wax ka badan afar sannadood oo xidhiira kooxda faano oo arrinka ka hadashay ayaa mas-uuliyadda bililiqada dusha uga tuurtay nidaamka abi axmed oo ay ku tilmaamtay mid fashilmay mahadsanid xaarisa guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu